kulante wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey weerar qaraxyo ku bilowday oo al-shabaab ay maanta ku qaadeen guri ku yaala degmada cabdilcasiis ee muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo furay shirka midooda bangiyada soomaaliya oo looga hadlayo fursadaha iyo caqabadaha horyaala bangiyada soomaaliya maamulka gobolka iyo kan degmada yaaqshid oo sheegay in dib loo dhisi doono waddada isgoyska fagac iyo ruushka oo sheegay in la bixiyey damaanad qaad dhanka amniga ah booqashada safarka madaxweyne baydhan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa talaado kow iyo labaatanka bisha labaad sannada labada kun saddex iyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday gelinkii dambe ee maanta guri ku yaala degmada cabdulcasiis ee magaalada muqdisho kaasoo la sheegay in lagu dabiibayay dad kusoo dhaawacmay dagaalada gobolka hiiraan oo al-shabaab iyo dadka deegaanka u dhexeeya wararka qaar ayaa sheegaya in weerarka lasoo afjaray inkastoo haatan aysan weli ka hadlin saraakiisha amniga dowladda balse wararka laga helayo degmada cabdulcasiis ayaa sheegaya in uu jiro dhaawacyo soo gaaray dadka ku sugnaa halka ay wax ka dhaceen faadimo cabdiqaadir xasan oo goobta tagtay ayaa warkan haysa
weerar ku bilowday qarax ayaa lagu qaaday sida la sheegay guri ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolkani banaadir halkaasoo lagu dabiibayay dadkii kusoo dhaawacmay dagaalada ka socda gobolada dalka ee al-shabaab lagula jiro dadkaasi ayaana ahaa sida xogtaan ku helnay macawisley wararkaan helayna ayaa sidoo kale sheegaya in ragga weerarka soo qaaday ay ku labisnaayeen dareys ciidan qaraxa kadib afar rag oo hubaysan ayaa gudaha guriga u gashay sida la tilmaamayo ilaa haddana ay ka dhex dagaalamayaan mararka qaar gudaha guriga weerarka lagu soo qaaday waxaa laga maqlayaa dhawaqa rasaas goosgoos ah iyo hubabka noocyadiisa kala duwan oo ay isweedaarsanayaan labada dhinac ciidamada dowladda federaalka qaybahooda kala duwan ayaa wada dadaallo ku aadan sidii ay weerarka ku soo afjari lahaayeen shacabkii deganaa halkaasi ayaa waxyeelo soo gaartay oo waxaa jira sida la sheegayo dad ku soo dhaawacmay weerarkan loona qaaday isbitaallada ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho si loogu dabiibo halkaasi dadkii dhaawacyada ahaa ee weerarka lagu soo qaaday ayaa qaybtood lasoo badbaadiyey halka qaybta kalena ay ku jiraan guriga gudihiisa waxaa socda dadaallo ku aadan oo ah sidii loo soo badbaadin lahaa dadkaasi waxaan ku suganahay halka weerarka uu ka socdo wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan faadumo cabduqaadir raadi i tv-ga dalsan muqdisho
mahadsanid faadumo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta muqdisho ka furay shirka midooda bangiyada soomaaliya oo looga hadlayo fursadaha iyo caqabadaha horyaalla bangiyada maryaladane ayaa warkan sii dhammaystiraysa
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta furay shir sanadeedka koowaad ee bankiyada iyo hay-adaha maaliyadda ee soomaaliya shirkan oo socon doona muddo laba maalin ah waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiinta dowladda ugu horeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka cadaaladda guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya madaxda kala duwan ee bankiyada iyo marti sharaf kale shirkan oo ay taabagelisay bangiyada kale ah dahabshiil bank iyo salaam bank ayaa waxaa looga hadlayey sidii loo horumarin lahaa mustaqbalka maaliyadeed ee soomaaliya iyo bangiyada inta ay socotay munaasabadan ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay waxqabadkii bangiyada soomaaliyeed iyo bankiga dhexe iyadoona laga dooday barnaamijyada la xiriira deencafinta soomaaliya ugu horey waxaa goobta ka hadlay islamarkaana faahfaahin ka bixiyey ujeedka shirkan axmed shirwac oo ah guddoomiyaha golaha sare ee ururka bangiyada soomaaliyeed iyo yaasiin maxamed cibaar
waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda ay xiriir fiican la leeyihiin hay-adaha dowladda mar marka dambaysan la isku sii dhowaanayo aadna loo wada shaqeeyo aan rajaynayno in intaa aan kasii fiicnaan haddii ilaa idhaahdo waxaan rabaa inaan halkan ka sheego in bangiyada ay yihiin meesha laga qiimeeyo adduunka wadamada horumarkooda
shirka sanadkan waxaan diiradda ku saaraynaa ama tiimkeennu uu yahay mustaqbalka maaliyadda ee soomaaliya iyo isbedelada ka dhici kara future of finance transforming somalia's financial landscape Eh, ciwaanka shirka oo ballaaran awgeed eh, waxaan doorannay inaan eh, qodobada aan ka hadlayno aan aada u soo koobno sanadkan aan kusoo gudbino cilmi baarisyo laga sameeyey eh, maaliyadda eh, iyo adeegyada ay bixiyaan bangiyada maxamed cabdi culo oo ahaa madaxa maalgashiyada bangiga salaam baaki ayaa isna kelmado kooban ka jeediyey munaasabadda aniga waxaan ku hadlayaa magaca salaam soomaali bank een, oo sponsorka hawshan ka mid ahay waxaan ballan qaadayaa corona aan eh, yacni howlahan aan filayaa inaan ku dhex jiri jirnay inaan sii wadi doonno wax alla wixii dalka iyo dadka lagu horumarinayo gudoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya ayaa iyagana bogaadiyey shirkan midowda bangiyada soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya meelaha keliya ay ku tiirsan tahay islamarkaana aysan ka burburin ay tahay dhaqaalaha bangiyada
waxaa la soo maray duruufo aada u badan eh, dalku eh, taariikhda cusub ee soomaaliya duruufaha dhibaatooyin badan leh oo isugu jiray kuwo amni iyo kuwo eh, een, duruufo dhaqaalaha ama abaaro ama een, kuwii ugu dambeeyey iminka saddexdii sana u dambeeyeen ku jira xanuunka safmarkaa lahaa waxaasoo dhan waxaynu kaga baxnay runtii dadaalka ay wadaan ganacsatadeennu oo bangiyadu ku lahaayeen door aada u adag bangiyadeennana waxaan doonaynaa inay global financial institutionska ku xidhmaan oo dee m- waddan isolated ma jiri karo waddan bangiyadan oo dhan waxay u baahan tihiin waxaynu la ganacsanaynaa aynu la shaqaysanayna waa caalam weeye caalamka intiisa wanaagsan baynu la shaqaysanaynaa marka lama shaqaysan karo bangina kuma aamini karo haddaadan inagu isnadiifin haddaanan clean ahayn haddaanan compliance lahayn haddaanan sharci la- ku dhaqano lahayn waxaasoo dhan runtii eh, muxuu ahaay ma isma isma difaaci karo gunaanadkii waxaa furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha ayaa bogaadiyey shir sanadeedka bangiyada soomaaliya islamarkaana sheegay in bangiyada soomaaliyeed ay qeyb ka noqdaan dagaalka lagula jiro al-shabaab
waxaan rabaa inaan idinku hambaliyeeyo idiinna baarakeeyo shirkan bilowga idiin ah oo sanadlaha oo aan rajaynayo ilaah idankiis inuu eh, guulo u dhaliyo waxaan rabaa inaan aniguna adkeeyo bangiyada doorka ay ku leeyihiin ganacsiga eh, oo dhinacii fikirka meel fiican mu ka marayaa dhinaca militariga ayada shacabkii soomaaliyeed ba isla jaan qaadno ayakana waa kuwa ilaa iyo xaradheere sii caydhsanayo sii burinaya nimankii dhinaca finansigana waxaan rabnaa isla jaan qaadno marka waa dagaal aynu kulligeen ku jirno shacabkeena soomaaliyeed uu ku jiro oo uu saddexdaas jabhadood uu kaga jiro haddii marka ay mararka qaarkood ay dowladdu soo saarto waraaqo hadday soo saarto eh, eh, talooyin ama digniino hadday soo saarto meesha wax u socdaani waa inaan isla wada garanayno kuma socdaan warkaasi kuma socdo
waryahayga maryan ladane aad bay u mahadsan tahay musharaxiinta xildhibaannimo ee kursiga hob siddeetan iyo lix oo maanta shir jira-id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka codsaday in loo cadaalad falo kursigaas islamarkaana ugu baaqay in la in la dedejiyo doorashadiisa waryahayga mahad nuur axmed ayaa warkan sii dhammaystiraya
waxaan halkan ka caddaynaynaa annagoo maraxinta hob lcs waxaan halkan ka caddaynaynaa oon ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha wax badan baan kusoo kordhin doonaa waxa ugu yar waxaa waaye shanaan nahay reservationka saa u ogtihiinna waa toban kun oo doolar konton kun oo doolar xafiiska xafiisyada dowladday ku dhacaysaa marka marnaba culays ma nihin ra-iisul wasaare waxaan kaa codsanaynaa inaad wakhtigaaga wax naga siiso runtii wuxuu u baahan yahay matalaad rasmi ah oo lagu matalo bulshada muxuu ahay ku abtirsato
musharaxiintan oo ilaa shan gaaraysa islamarkaana u tartamaya kursiga hoob siddeetan iyo lix ee degaan doorashadiisa ay tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa maanta halkan warbaahinta kula hadlay musharaxiinta u taagan kursiga siddeetan iyo hob oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho oo kale ahaa musharax xildhibaan cabdicasiis mataan musharax xildhibaan doctor cumar faaruq sheekh cabdicasiis khaalid maxamuud gaabane cabdinuur maxamed axmed iyo sidoo kale maxamuud cabdiraxmaan guure ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk iyo soomaaliya xamse cabdi bare in la dedejiyo doorashada kursigan iyagoo sidoo kale sheegay in ra-iisul wasaaraha uu cadaalad faro doorasho madax bannaanna loo qabto kursigaasi si ay matalaad buuxda u helaan bulshada iskale kursigaasi musharaxiintan xildhibaan ee u bahoobay kursiga hob siddeetan iyo lix ayaa ra-iisul wasaaraha sidoo kale ka codsaday inuu kulan la qaato si looga wada hadlo arrimaha quseeya kursigan ee doorashadiisa waxaan halkan ka caddaynaynaa annagoo maraxinta hob elsiis waxaan halkan ka caddaynaynaa oon ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha oo mas-uul ee uga dhigtay ee uga dhigay muxuu ahay ra-iisul baarlamaanka fulinta iyo qaabaynta hab samicu socodka doorashooyinka lagu celinayay in uu noo fududeeyo oo uu si fiican oo habka loogu talagalay u sameeyo kursigaas habka ugu dhici lahaa waxaan ka codsanaynaa annagana aan u ballanqaadaynaa ra-iisul wasaaraha in aan kala shaqayno hab kasta oo munaasab ku ah in uu u dhaco sida ugu qurux badan u dhici karayo waxaana idiin caddaynaynaa annaga inaan nahay shantan iyadaba murashaxiin u taagan hob dhammaanteen waxaan nahay dad danaynayo inay u tartamaan kursiga nambarkiisu yahay siddeetan iyo lix ee ka tirsan golaha shacabka sida uu sheegayba waxaan rabnaa inaan madaxda qaranka gaar ahaan ra-iisul wasaaraha inaan ka codsanayno inaan la kulanno sababta aan u codsanaynana waxaa waaye inaan la fududayno hawshaan ma nihin culays waxaan nahay dad danaynaayo dadkii ay khusaysaana nahay oo lagala tashan lahaa in ay kursigan iyo xaaladiisa wax badanna ka og ra-iisul wasaarahana aan la rabno in aan hawsha u fududayno waxaan rajaynaynaa insha allahu inay dhici doonto doorasho si wanaagsan u dhacda xor ah cid kastana ay ka qayb gasho waxaana rajaynaynaa insha allahu inaan heli doono la kulanka ra-iisul wasaaraha culays ma nihin ugu yaraan qaranka wax badan baan kusoo kordhin doonaa waxa ugu yar waxaa waaye shan aan nahay registrationka saa ogtihiin waa toban kun oo doolar konton kun oo doolar xafiiska xafiisyada dowladday ku dhacaysaa marka marnaba culays ma nihin ra-iisul wasaare waxaan kaa codsanaynaa inaad wakhtigaaga naga wax naga siiso adkaynaynaa inaan nahay murashaxiin u taagan tartanka kursiga hoob kursiga hoob runtii wuxuu u baahan yahay matalaad rasmi ah oo lagu matalo bulshada muxuu ahay ku abtirsato looguna shaqeeyo qaranka iyo muxuu ahay dowlad dhiska dowladda soomaaliya sidaa daraaddeed suurtagal ma noqon karo dabcan intaan ka badan inuu dadkii ku abtirsanayay ay matalaad la-aan ahaadaan waxaan sida laga dhawaajiyey diyaar u nahay ra-iisul wasaaraha qaranka mudane xamse cabdi barre oo runtii u xil saaran maamulka iyo korjoogtaynta iyo hubinta inuu u dhaco kursigan iyo kuraasta kaleentoo la midaaba si cadaalada waxaan ugu baaqaynaa oon u sheegaynaa in murashaxiinta halkan taagan oo tiradooda ay shan tahay inaan diyaar u nahay inaan kursigaasi qayb ka noqonno kala qayb qaadano ra-iisul wasaaraha iyo madaxda qaranka iyo cid kasta oo u xil saaran habsami socodka barnaamijkan iyo siduu u dhici lahaa sida ugu wanaagsan waxaan diyaar u nahay inaan kala qayb qaadanno kursigaas inuu u dhaco sida ugu habboon kursigaas inuu u dhaco sida sharciga uu waafaqsan yahay kursigaas inuu u dhaco si cadaalada sida laga dhawaajiyo dabcan dee culays ma nihin
waa musharaxiinta xildhibaanada kursiga hob siddeetan iyo lix oo la filayo doorashadiisa dhowaan in lagu qabto muqdisho guud ahaan warka habeenimo aad ka dhegaysanayseen dalsan muqdisho soomaaliya sagaashan iyo kow dhibic shan waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga rediyo dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel